asalaamu calaykum walahi buu doorashada waa si fiican bay u socotaa campaignka oo xisbigeyga xisbigan ku jira niida maasha allah dad badan wayna taageersan yihiin gobolka north holland iyo gobolka south hollandba dad badan baana taageersan insha allah waxaan rajeyneynaa good news waxaad nooga warantaa guud ahaan dadka soomaaliya iyo adduunka kala jooga ee ku dhegeysanaya si ay u fahmaan doorashada berri dhacayso waxay tahay iyo qofka soo baxa shaqada uu qabanayo doorashada beri dhaceysa waa doorasho goboleed laba gobol baa tartanka kaga jirnaa xisbigeena gobolka la yiraahdo north holland iyo gobolka la yiraahdo south holland magaalooyin badan baa hoos yimaado goboladan dhan doorashadana waxay ku socotaa xisbigeena hadduu soo baxo oo goboleedka uu kasoo baxo labada gobolba waxaan dooranaynaa qeyb muhiimka ah oo ka tirsan baarlamaanka taasoo la yiraahdo irsakamer irsakamerna waxa waaye waa xubin oo baarlamaanka ka tirsan oo muhiim waxay u yihiin waa kuwa ansixinayo haddii sharci lasoo dejiyo cusub waada waa xubinta ugu muhiimsan sababtoo haddii sharci cusub lasoo dejiyo waa dadka ugu dambeeya khaasatan oo dhihi doono yes or no sharcigan waa la ansixiyey ama lama ansixinayo waaya ers camer iyo twither camer waxaa weeye waa baarlamaanka koowaad iyo kan labaad marka waa aqalka sare oo kale weeye ers camer miya ha waa aqalka sare iyo aqalka hoose oo kale udhigmataa ha waayahay adiga bal waxaad noo sharaxdaa gobolka holland ee aad ka tartamayso soomaalidu intee in la eg bay ka yihiin maxaase laga filayaa wallahi soomaali badan way degan yihiin tiradeedana holland hadda in total afartan kun oo soomaali baa degan laakiin wadankii oo dhan baa lagu kala firiirsan yahay apart of afartankaas kun oo dee waa dad under age ah oo aan lagu micnaha aan tirada lagu dirsan doonin doorashadan koos maba codeyn karaan codeyskana dee soomaali badanna dee insha allah waa diyaar iyo ajanib kale laakiin dee reality resultka un waxaa la arki doonaa at the end of tomorrow insha allah berri ayaa la arki doonaa xamdi waxaad nooga warantaa shalay waxaa ka dhacay magaalada utrek weerar la yidhi ninka geystay waa turki ra-iisul wasaaraha iyo dadkii hadlayna kama aysan saarin argagixiso inay ku lug lahaan karto inkastooy wararka qaar sheegayaan in ay iska arrimo shakhsiyadaad caafimaad iyo dacwad ku socotay ay ku salaysan yihiin sidee ayay laba xisbi oo muslima oo ka tartamaya dalka holland u saameynaysaa weerarkaa shalay dhacay warbaahinta oo newska horta hore waxay soo saareen hadallo badan iska hor imaanayo soo hadda wax cad oo yacni maanta aniga xamdi ahaan aan dhihi karo okay warbaahintaas ay journaalkaas ay soo saareen baa saxsan ama kaas baa saxsan wallahi ma jirto hadda even the even askartiya hadda informationo badan waxay soo saareen oo iska soo horjeedo oo micnaha dee oo wax sax oo cad maanta aan hayno aan dhihi karno okay waxaasaa dhacay ma jiro saameyn noocay idin ku yeelan kartaa marka adiga musharax baa tahay xisbigaadu mabda muslim buu ku tartamayaa saameyn way sameyn kartaa dabcan ha sababtoo ah dee haddii dadkii argagixiso la geliyo dan ha dadkii markaas waxay u badanayaan xisbiyada kale oo kasoo horjeeda muslimka way aadayaan waa dabcan hase ahaatee insha allah waxaan rajeyneynaa wixii new zealand ka dhacay in uusan micnaha positive way markino si oo wanaagsan inay saameyn ku yeelan doonto in yacni dadkan aysan argagixisadan waxaan aysa aamini doonin ugu dambeyntii ugu dambeyntii dadka ku dhegeysanaya bal sharaxaad kasii waddan reer galbeeda oo holland oo kale ah see xisbi mabda muslim ah ku socdo uu tartan uga gelaya
waa su-aal fiican walahi run ahaantii horta hore waa in horta hore anaga naga dhadhacdo wadankan aan joogno waa wadan qurbo oo wadan gaalo ah waaye ma ahan wadankeeni oo muslim ah mana ahan wadamada kale oo diinta muslimka iyo shaariyada ku socoto oo ku dhaqmanaysa ma ahan anagaa soo doonanay anagaa soo aadnay anagana xisbigeena xisb mabda-iisa waxa waaye mabda' ku salaysan diinteena muslimka so marka waxaa muhiima in la fiiriyo yacni waxqabadkan u qabaneyno muslimka keliya micnaha waxqabadka aan u qabanayna muslimka keliya maahane xataa dadka kale cadaanka oo aan muslimka ahayn sababtoo ah waxaa jira inta xisbiyo kaloo badan oo iyagana mabda-ooda for tusaaloo kale ah christian christianity say day a germanka waxaa ka jira say day e mabda-oodana waa mabda ku salaysan diintooda christianity hase ahaatee dad muslim badan baa u codeeyo sidaas calaa darteed waxay ku xiran tahay maxaa u qabanaysaa dadka dadweynaha ah sidee baad ugu soo bandhigaysaa adigoo mabda aada haysato so marka anigana waxaan sameyneynaa waxay nagu xiran tahay si aan dadka ugu soo bandhigno iyo howlaha aan danta guud oo dadka muslimka iyo dadkaan muslimka ahayn baan u qabanayno insha allah